bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanta faylaamiinta ilaa ka dhawaada warakaan hamignama idaacadda warsan qodobadaysan ka dheegi doontan haddii ilaaha yara intuunanka guda jarna iyo walibaa ku mide madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo soo qaabili wasiirka arrimo gudo ee kenya xildhibaanyo sheegan inti geega loka horsurmi inti iyo amayo sheegan intiyo horsurnaan iyo loka muuji maamulka gobolka banaadir oo suuna la wareegay qaadowka imtixaanka fasalka siyeedaad puntland oo yeenyeen diyaar garowtay shirkiisoo cilaami ee madaxweyne deni maxkamadda ciidamada qalabka ubada ayaan hukun yaradi maraykanka uusu sheegay inta duqeynka dili xubno ku tirsan al-shabaaba wararka inka dambeeya dagaal uusa ku dhihi shabeellada hoose puntland oo yee reebtii doomoogay kalluumaysiga oo kooyari dhiniga boosaaso dowladda soomaaliya oo warax ku saartay dagaalkii usukudhii shabeellada hoose akhbaaraadka binaanka raadiya warsana sinhaytona mignamadan intuunanka guda jarna haddii ilaahayara dhugunsidyaala walibaa ku mid ah talyaaniga uusa tuman ili milyan oo qofa uusoo karantiilay
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
hamiignama akhyaareeya bahaytu waxaad isninaya hahoyda hayta taariikhdan iyaada ka toosanta siyeedka bilisadahade maarsa sanadka lamada kun labaatanka intaasay weliba ayohayana qodobadii warakaana hamigna maatana ka dhawaada sogii oo faahfaahsan welibana sinkuraali gilyaane daqiiqadooyinkii oo warka noorahi gabalaaona dhugunsidyaala geeka taariikhda iyo katoosnaayta siyeedka bilo maarsa sanadka lamada kun labaatanka weliba iyo katoosnaayta iyo maalinta balaanta haweenka waliba laqdhowda munaasabadda meel maamul goboleedyada soomaaliya guud ahaanba taasoo kale waliba ayaa ku dhiday munaasabadda magaalada beledweyne ee gobolka hiirana sidaas warbixintan smilan inku diray waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaana magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabadda lagu dabaaldegayo maalinta haweenka adduunka ee siddeedda maarso waxaana munaasabadda ka soo qayb galay xubno ka tirsan maamulka gobolka hiiraan saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom qaar ka mid ah haweenkii khudbadaha ka jeediyey ayaa dhammaantood baaq u diray ummadda soomaaliyeed haweenka adduunka mar haddaa maqashid waxaa la soo xusaayey maanta sanad guuradii boqol iyo sagaalaad waxaan dhihi karnaa qarnigeenna iyo qarni naga sii horreeyey ma jirin waa boqol iyo sagaal sano inta waxaan leeyahay la xusaayo sida aan ognahay haweenka waxa ay leeyihiin xaq badan xag diiniya iyo xag maadiyabo haweenka haddii aan dhahno dhibaatooyinka soo gaaro waxaa ka mid ah tacadiyo badan oo haweenka ku dhaco mar kasto waxaan dhihi karnaa haweenka soomaaliyeed waxay u dhabar adeegeen dagaaladii sokeeye soomaaliya ilaa maanta la taagan yahay in ay nolosha qoysaskooda iyo guryahooda ay u dhabar adeegaan haweenka soomaaliyeed waxaan dhihi karnaa waa hormuudkii dalka maanta meeshaan waxaana la fadhiyay gabdho ciidamo ah runtii maanta waa maalin farxad leh wadarkaysiin sida quruxda badan ishrafta ee madaxda oo dhan ay nii soo joogto ee garab joogto dumarka soomaaliyeed gaar ahaan haweenka gobolka hiiraan annaga farxad bay noo tahay maanta waa maalin weyn waa maalin adduunka oo dhan laga xisayo maaha uun maxay ahaydeen cisho qura bishoo dhan waxaa laisku maxay ahaydeen isku laisku dayayaa inaa mar walba la xasuusto qaybta ay dumarku ka qaataan dan walba oo nolosha iyo iyo bulshada maxay maanta oo sideeda maaris ah uga dhigan tahay haweenka waxay uga dhigan tahay maalin aad iyo aad u qiimo leh adduunkao dhan si gaar ah haweenka soomaaliyeed loogu hambaliyeeyo ayay ka dhigan haweenka soomaaliyeed runtii waxay jecel yihiin ayna ku shaqeeyaan si buuxdo oo maxaan ku iraa ama wacyigelin ah ama maalgelin ah ay uga shaqeeyaan nabadda waxaan ka codsanayaa inay dhammaan ummadda soomaaliyeed ay ka shaqeeyaan nabadda sidii mataqaanaa colaadihii looga gudbi lahaa oo laysu qabsa lahay gacmaha adduuniya aan qaraba wuxuu leeyahay natiijo wanaagsan qofka ka shaqeeya nabadda ee aanan ka shaqaynin colaadda markii ay dagaaladii sokeeye dhaceen ayaa la ogaaday kaalinta ay ku jiraan haweenka soomaaliyeed hadday waxbarashada ahaan lahayd hadday xanaanada carruurta ahaan lahayd hadday wacyigelinta ahaan lahayd raggiina waxa waaye inaan ku dhex jirno mawgii maba heshii karaan saasaaban aaminsanahay anigu gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali ayaa dhankiisa ka hadlay marka xaqiiqatan maalin aada u weyn waaye hambal iyo laakiin waxaan caddaynayaa maanta munaasabadan ka dhacday gobolka hiiraan gaaraan caasimada caasimadda magaalada beledweyne inay sharaf noo tahay reer hiiraan inay sharaf u tahay maamulka inay sharaf u tahay degmada inay sharaf u tahay dhammaan ciidamada qalabkule inay sharaf u tahay inaan anagoo isku duuban oo maanta aan u kala harin oo maanta aan kasoo wada qaybgalno oo xataa madaxdii ciidamada amazon maanta runtii inala fadhiso waa maalin weyn waaye xasan ibraahim cabdulle waa gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda ee gobolka hiiraan dhankiisa waxa uu sheegay in haweenka kaalin ay ka qaateen horumarka dalka soomaaliya haweenku waxay ka qayb qaateen horumarka dalka haweenku waxay ka qayb qaateen xoreynta gobolka ama xoreynta soomaaliya ee loogu jiro dadaalka ba-an haweenka soomaaliyeed waxaan leenahay lagama maarma meel kasta ay joogaan ugu dambayn waxaa ka hadlay abaandulaha qaybta toddoba iyo labaatanaad ee militariga soomaaliya genaraal saalax yacquub waxaana uu sheegay maanta waa maalin farxad leh maalin la iloobi kara maaha xaqiiqdii maanta waa maalintii haweenka adduunka haweenka soomaaliyeed adduunka waxay kaga duwan yihiin haweenka kale adduunka waxay kaga duwan yihiin howlaha ay qabtaan haweenka soomaaliyeed waxay barbaariyaan carruur haddaanay iyagana soo barbaarin annaga maanta waajibaad ma fuliseen wayna dhaleen waynoo dhexeen waynala dhasheen wayna soo barbaariyeen wax bayna bareen ilaa intaas annaga abaalkooda ma gudin jasadoodana ma siinin haddaanu ragga nahay haweenka soomaaliyeed waxay nala galaan dagaal waxaa kaleento oo aan ammaan u jeedinayaa ciidamada amisom oo iyagana ka qayb qaatay agaasinka xafladan iyo amni ahaanba iyo dhammaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed
dhinay kalena dhegeysateela sheekh maxamed saakir cali xasan oosmideye hogaanka sunna iyo waliba u sheegay intii awood lii sheegada dagaalkii kudhiy dhuusmaraabos oona rooga magaalada garowe iyo weliba usaasaaray qor-aan usun ku hadlaa dagaalkii kudhiy iyo weliba khilaafkiisoon ku dhehayay dhiniga dowladda federaalk ee soomaaliya war-saafideed usaasaare sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo weliba uusu sheegay intii uuso intii isroogi herada inji ee magaalada dhuusmaraaba milasiti laakusaare waana isu sheegay inti milasiti usoo dagaala isu kalgala dhiniga dowladda dowladda federaalk ee soomaaliya walibaan isu sheegay sheekh shaakira intii kila hamiinga ciidamada ku tirsan ahaan dowladda soomaaliya weerarayo oo ka qaadan harunto suroogi iyo inji sidoo kaleedna weliba iyo jarta iyo adaadis iyo isfaasaari dhinaga ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ciidamada dowladda gaar ahaan haan tababartiya dowladda maraykanka iyo weliba turkiga ee haramcad iyo weliba gorgora iyo weliba lankatarigala intii iyo dagaal iyo la galan al-shabaab welibana isu sheegay intii dowladda iyo milasid iyo kala wareegdii hogaanka ahla sunna war-saafideedkan usaasaari sheekh shaakir iyo weliba us ciidanka dheerale sidoo kale weliba usu sheegay hogaanka ahla sunna intii marnaba milasidin ku aajisa doogna dagaalkii oo kali jaraan dhiniga harakada al-shabaab waana isu sheegay intii gogo-onta intii oo ku saareen deegaanada iyo kurogan dhinaga galmudug waa sidusaa dalkan dhagii sheekh shaakar inka dambeyntii beelo caalamka gaar ahaanan dowladda turkiga iyo weliba usankabaaqi intii ciidamada dowladda soomaaliya iyo antobarasa ciidamada isu sheegay intii iyo lan adeegsaya dhinaga arrimo siyaasadda e dhinaga kalena maraykanka weliba isu sheegay intii dugaansu kadili xubno ku tirsana dhinaga dagaalyahanada harakada al-shabaaba war-saafteeda kubahyi taliska ciidamada maraykanka ee qaarada africa oo lanka soo africoma iyo weliba la kafaafaya duqeen dhiniga irke oo usu maraykanka kafuli deegaano ku tirsana gobolka shabeellada hoose qoraalkan africom ee laka sheegay in ciidamada maraykanka oo kaaladaay saaxiibadii ee soomaaliya shalayti taariikhdii kabeegan ayti toddobada bili saddex ee marsa iyo duqeen dhiniga irke iyo kufulyo meelan dhowa deegaanka gandharshe ee gobolka shabeellada hoose isla markaasii tina iyo lo fiirsan xubno ku tirsanka dhiniga dagaalyahanada harakada al-shabaaba weerarkaasi itiya weliba use maraykanka wuxuu ka sheegayay intio ka dileen afar hubnood oo ku tirsamay dhiniga al-shabaab waana iyo sheegeen inti sidoo kale iyo ku taageereen ciidamada dowladda ee soomaaliya dagaalka oo keli jiraan dhiniga al-shabaaba siduusu sheegay kuugeenka howlgalka taliska afrika ee dhiniga maraykanka maraykanka sanadkan lamada kun iyo labaatanka weliba use sii kordhiyay weerarada dhiniga irke use ku filiyo soomaaliya islamarkaasiitana isla fiirso waa dhiniga haruumo al-shabaab iyo weliba daa'ish ee soomaaliya welibana bilanka dambayta duqeyn dhiniga iyo kala fiirsan waana kafulyana gobolada jubbada dhexe iyo weliba shabeellada hoose dhinaca kalena maamulka gobolka banaadir iyo weliba usla wareegaya qaadowka imtixaanka fasalada siyeedada qodobka sitan indareere waliba ukumadiisana xildhibaan maxamed umar dalha usu ku midayey xildhibaanada golo shaabka iyo weliba usu sheegay intii geegka howlgal shaqe usu onkasooda dhinaga garoonka diyaaradaha aadan adda ee magaalada muqdisho laka horsurnaan uso lakasuubi waraysi usu siyaaye aanu ku miday warbaahinada howlgalo ee magaalada muqdisho ayaa xildhibaanka weliba usu sheegay intii barakoonta dalka taala oo la ogoloba dhiniga garoonka waana dhowa isgooska iyo weliba landiidaya intii ilaalada milasiti roogda intii soogala dhiniga garoonka belidka muqdisho
waxa aan maanta la kulamay waxaan horeyn aan u arkin waddadii beer ee annaga ee caadi ah ee aadaysay airboortka ee number afar ee dhowrka jeer ee
dhinaca kalena dhegeystayaal maamulka gobolka banaadir iyo weliba iyo geekiyo lawareegana intii isu qaada imtixaanka fasalada siyeedada maamulka ama ero weliba geeka roonto wasaaradda walbarashada hidda iyo weliba tacliinta kore hukuumadda soomaaliya iyo weliba yaa ku dhiidaya kulan soon dhexeeya madaxda wasaaradda walbarashada iyo weliba maamulka gobolka banaadir kaaseytan ujeesha yuusuhaya sheegowka guddiga diyaargarowowka ee xilliga shalguurka ee walbarashada gobolka banaadir guddigan ayoo ka koobnaa ilaa siyeed hubnood afar kumide weliba yohayana aan wasaaradda walbarashada meela afarta kala dnayuhayan maamulka gobolka banaadir ana saytion saddeeda bilood ee hasood ee ku shaqeeyi doona dejiyowka sidii wasaaradda walbarashada meela saytion kala wareegin lahayd shaqooyinka walbarashada gobolka banaadir sidoo kale tayayowka xafiiska walbarashada gobolka banaadira warsaafadeedkan oo ilaa ku saari dhiniga kulanka iyo weliba laka sheegaya intii kulankusu socday milasiti laiska fahmiyo intii gobolka banaadira uso la wareegay qaadowka imtixaanka fasalka siyeedaad ee dugsiyada gobolka banaadir ee sana dugsiyeedkan usoonka horeeya fronkasin warka ku dhugun sida haytaan dhugun sidayaal waliba warbaahinta warsan ee runtiya beledka tambaydhaba ka dambeyntii talyaaniga iyo weliba usuuna toban ili milyan oo qof usu karantiili talyaaniga iyo ilaa toban ili milyan oo qofa ka karantiili usoona iskadayahaya intiisu xakameeya faafowka aabuqa corona virusa qof weliba oo ku nool gobolka iyo weliba usu sheegaya weliba tomiya afar kaleed ee gobolada hooskoyowa ee talyaaniga iyo weliba waqooyiga dalkaasi etiokiyaala iyo weliba lambana bahadoona ogolaadowka milasiti la ogolow waaniyo sheegeen inti milasiti dad badan laka karantiili warki hamignama dhugunsidayaal xiligunsin kula socoteen warbaahinta warsan baydhabana surunkon inkadhonye warka ano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaa sinsaare waana silin soo siyaaya amaan allah